runtii saddexda sano ee puntland ay jirtay anigu aan ka ahaa madaxweynaha dowladdoodana ay xukuumadduna ay jirtay dadka reer puntland way arkaan wayna qirayaan waxqabadkii dowladdooda ay ku tallaabsatay ha noqoto dhanka kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarkooda aerobortooyin dakabihii oo dhowaan aan ballaarinayno aeroborooyinka qaarna dhammaadeen qaarna ay dhexda marayeen qaarna ay bilow yihiin qaarna hawsh loo socoto wadooyinkai dalka isku xireeyey ama ha noqdo wadada dheer galkacyo iyo garo udhexaysa ha noqdo kuwa fir howska la yidhaahdo dee aldaahir ceer gaabo iyo kuwo badan oo kale ee dalka aanu ka hirgelinay ha noqoto waxqabadka dhanka biyaha for example oo puntland inta ay jirtay celasha laga qoday iyo saddex sano inta anigu aan jiray celasha aan qodnay kuwa anigu aan hirgelina ayaa badan markhaatina waa leedahay de hay-adihii ka shaqeynaya waa ay joogaan xagga dhismaha iyo institutionska haykalka dowladnimo in kor loo qaado dadku ha tagaano inta sharc iyo aqal wasaaradeeda aana ka samaynay madaxtooyada iyo buurta ha soo eegaan ha noqoto dhismihii wasaaradda maaliyadda arrimaha gudaha xanaanada xoolaha haweenka iyo horumarinta qoyska ha noqoto hay-adda socdaalka hay-adda daryeelka bulshada waxaan u malaynayaa markaan imid inta wasaaradood ee dowladda ee ku jirta guri ijaara iyo maanta in ay yar yihiin wax guri ijaara maanta ku jira hay-ad dowladeeda annagu marka inaanu dhisno haykalkii dowladnimo in aanu wax ka qabano kaabayaasha dhaqaalaha si dadkina loogu abuuro shaqo iyo iyo horumar loo gaarsiiyo marka wixii anugu qabanay way caddahay dadkana way u caddahay waana soo bandhignay in badanna waan ka hadalnay marka waxaan is leenahay anagu saddex sano oo horumar ah ayaa puntland ku tallaabsatay waanaan sii wadana horumarka waanu sii soconaya insha allah adigoo aada mahadsan mudane madaxweyne waxyaabaha ugu waaweyn la taaban karo ama aada dadku ugu haminayey oo soo jiidashadaha waxaa ka mid ahaa arrinta garoonka boosaaso oo ah garoonka keliya ee weyn ee diyaarad weyne ka degi karto oo puntland arrinta kaloo iyana saameynta lahayd waxay ahayd wadada isku xirta gaalkacyo iyo iyo garoowe waxaa kaloo jirtay garoonka garoowe oo isagana gacanta lagu hayo saddexdaas haddaad gaar u taabatid maxaa qabsoomay maxaata dhiman
wal garoonka boosaasood waa uu dhammaaday qeybtiisii koowaad way dhammaatay waana si fican baan u shaqaynayaa adeegiisiina waa loo dhamaystiray oo ha noqoto waxaan dhadeenka la oran jiray ha noqoto shidaalkii ha noqoto v i b yadii meelihii dadku ay ku nasanayeen iyo de isagoo hadda dhamaystiranba keliya oho aanu rabnay aan ku dhamaystiran waxaa weeye garoonkaana ma noqon rabnay inuu noqdo garoon kaliya ee u shaqeeya dhanka socdaalka iyo bassengeriska laakiin u noqdo mid laga dhoofiyo khayraadka puntland taas ayaa marka waxay nagu dhalisay inaanu sii casriyeyno sii horumarino sii ballaarino hawshaasna insha allahu way dhici doontaan waa dhamaystirmi doontaa garoonka garoowe meel fiican buu marayaa gabagaba weeye waxaan rajeynaynaa biraha soo socda in la dhamaystiro qeybtii u dambeysay ee laamiga ahayd unbaa dhiman iyadana waa la dhamaystiri doonaa insha allahu waxaan rajeynaynaa eerboorka gaalkacyo sidoo kale dhawaasna inaanu bilowno ayaan san rajeynayaa mudane madaxweyne haddii aan kula kaftamo soomaalida waxay dhahdaa ceel ninkii geli jiray baa laga wareystaa qofku markuu banaanka joogo sawirka uu ka haysto in madaxweyne la noqdo iyo in marka madaxweyne aad noqotid oo xilka intaa la eg la qabto farqi baa udhexeeya maxaad ku tilmaami kartaa farqiga
waxaa weeye waa mahadsantaa walaalkay runtii aniga sharaf bay ii tahay in dadka puntland ay doortaan madaxweyne aan u noqdo intaas ayaana anana nolosheeda ugu filan dabcan marka qaarkood madaxweynuhu dee culayskaa puntland oo dhan ayaa korkaaga saaran marka qaarkood marka dhibta waa iska badan tahay stress waa iska badan yahay fakarku waa badan yahay culayska siyaasadeed iyo amni iyo mar walba kugu dhacayaahay waad garan kartaayo irida qofka kaaga soo galaahay inta badan war farxadda kuma wadaan marka dowladnimada puntland mid lagu nasto oo lagu raaxaysto oo maahana waa mid aada u dhib badan weeye laakiin qofku inuu isku dayo inuu dalkiisa wax ku kordhiyo una faa'iideeyo waa wax meesha ku jira weye waa waajibna saaran qof walbaaba inuu wixii ku aadan uu qabto marka waa runtii wanaag badan bay aniga yahayd inaanu nimaado laakiin dabcan waxyaaba badan aan filaynin iyo dhib badan iyo ceyso badan waa iska jirayaan laakiin marka isu soo xooriyo waxaan filayay ma waxaan ahayn ma ma arag
maxaad is leedahay marka marka haddii isu fiirisid ka madaxweyne ahaan wixii lagaa filayey maalintii lagu doortay ma kula tahay boqol kiiba boqol inaad ku guulaysatay maxaad odhan kartaa ama waa dhiman yihiin ama waa waa waad ka midha dhalisay waxaan isleeyahay horta anigu qof kastaaba boqol kiiba boqol qof dhamaystiro boqol kiiba boqol ballan qaaday samayn karaa waa iska yaryahay laakiin anigu waxa weye waajibkeygu runtii in aan dadaalo daacadnimo ku shaqeeyo wixii kale oo dee dhiman ilaahay baad tala saaranaysaayoo dee xukunka ilaah baa iskale niyad kasto niyad wanaag kasto fiican aad la timaado dadaal kastoo aad la timaado haddaasan ilaahay wixii dee ugu talagalaysa dhicin ma dhacayaan laakiin anigu xafiiska waxaan la imid niyad wanaag iyo dadaal labadiina weli waa hayaa madaxweyne adigoo mahadsan dadku waxay yidhahdaan mararka qaar iyagoo daba socda safarada shaqe inta badan aad aadid waxaan la soconnaa madaxweynihii puntland ee ugu horreeyey in badan oo dalka soomaaliya ka mid a safaro ku tagaad ahayd baydhaba ha noqoto kismaayo ha noqoto waxa la yidhahda xamar ha noqoto iyadoo aakhirkiina dee isbeddelka soomaaliya ka dhashay arrintaas ay ka dhalatay marar badan dalka dibaddiisa waxaad u tagtaa arrimo horumarinta puntland la xiriira laakiin dee dadka siyaasadda oo dhale waxay yidhahdaan odagu diyaaradu iska sii saaran yahay iyagoo say doonaan ha u turjumeene marna waxaa xusuustaa baarlamaanka puntland erey aad ka tiri ahayd cabdiweli ubaxiis qabo diyaarad iyo hotel arrintaas maxaad ka horan lahay horta puntland gudaheeda aan u nimaadno waxaan u malanayaa inta aan puntland tegey gudaheeda madaxweyne tegi masiijo marmeynaya iyo dhulka aan maray waxayna ahayd ballanqaadkaygayba ahayd in dadka puntland u sinaadaan cadaalad deegaan iyo cadaalada labadaba ay hesho marka inaan dadka meelaha ay joogaan ugu booqano ugu tagno waajib saaran buu ahaa waxaan u maleynayaa marka dee dhulka puntland la yidhaahdo dadka soo arageeda la tashigeeda u tegitaankeeda ka warqabkeeda wayartaan u malaynaya intaan tegin madaxweyne tegay inuu jiro u malaynayo tantan gudaha dalka gudihiisa weeye meelaha kale hadda aad tilmaanto xamar ha noqoto badab ha noqoto kismaayo waxaan u tagna waxay ahayd danta qaranka ahayd iyo barnaamijkii isbedelkii dowladnimo ee puntland soomaaliya ka dhexeeyey ayay ahayd dabcan keligana ma ahayn madaxda qaranka oo dhan oo kale ayaa ina mid ahaa oo isugu tegeyna mar walba garow waa la isugu yimid dhowr jeer oo la socotaan laba ka saddex jeer baydhaba la tegey kismaayo la tegey xamar baa marar badan lagu laalaabtay waxaaso dhan waxay ahayd dee horumarinta iyo isbedelka dowladnimo ee soomaaliya laga rajeynayey inaanu ka qeyb qaadano kamid noqono meel aanu ka maqnaan karana ma aysan ahayn arrinta marka tegitaanka dibadaha puntland haddii aan loo socon oo aan wax loo raadin waad ujeedaan annaga hadda dhaqaalaha dowladda dakliga soo galaahay waa wax aada u kooban waata hadda ka hadlayso isbixin kara qarashkii iyo dakligii dowladda maxaa loo baahanya marka waxaa loo bahanya number one horta puntland in la gado adduunka laga gado soomaaliya markii la yidhaahdo oo la magacaabo qof baa wuxuu qabaa soomaaliya inay tahay meel burburtay oo dhimatay oon amni lahayn puntland waa ka duwan tahay puntland waa meel amni ah waa dhul dowladnimo ka jirto waa haykal dowladnimo wanaagsan leh institutions dowliya leh dastuur leh nidaam leh in marka adduunka laga gado puntland waxa ay tahay meesha ay tahay juqraafi ahaan xataa ay taallo in la gadaa loo baahanya puntland waxay leedahay xeebta u dheer soomaaliya waa meesha keliya ah ee badda cas iyo iyo indian oceanka labadaba kulmisa weeye kun iyo afar boqol iyo afartan kilomitr bada ayay leedahay intaasoo kheyraadaha ku jira oo macdan iyo shidaal iyo wax walba leh marka in la gaday u baahan tahay midda koowaad midda labaad marka la gadana waxaa loo baahan yahay in wax lagu taro oo deked anagu hadda ma dhibsan karno mana ballaarsan karno waxaa loo baahan yahay inaanu u helno aeroboortooyin dhaqaala aanu ku dhisno ma haysano waxaan u baahannaha inaanu u tagno jidadka laftigooda iyo qalabkiisa waxaan u baahannaha inaanu u tagno maalgashiga khayraadka dabiicigaa waxaan u baahannaha inaanu dad u helno maalgashada dalkeena oo noo yimaada waxaasoo dhan hadaska imaan mayaan ama galwaad waa meel soomaalida ka dhihi jirtay xagla laaban xoolo kuma yimaada kuma yimaadaan absolutely marka somal waxay tirahdaa intuu soo kale tirahdaa intuu uurku buku lahaa cagtu haddu kuso marka waxaa weeye waxba maadan qabanin maadan dadaalin umaadan soconin inta la oran lahaa ha yidhaahdaan diyaarad buu saamaya anigu anigu afartan sana diyaarad saaraa ma garata hotel fiican seexanaya marka uma baahan hotel iyo diyaarad waxaan u rabaa dalkan inuu horumaro saas wey aad iyo aad baad mada- mudane madaxweyne sida quruxda badan aad u sharaxday adigu mahadsan tahay waxaa xasuustaa e, safarka ugu dheeraa ee aada boosaaso ka baxday ee dhulka badan oo bari iyo iyo karkaara aad tagtay ee e, sawirada iyo fideoyadii laga soo duubay adoo dadkii abaareysnaa iyo dadkii reer miyiga ahay ee ku dhex jira marka marba niyadeeda waxaa kusoo dhacday abayaaro madaxweyne gaas see isku yihiin e, dhaqanka miyiga xoolaha raacidooda iyo lisidooda iyo heestooda waxaa weeye walaa anigu horta waxa weeye anu miyaan ku dhashay nin reemiyan ahay ma garata dadkaygana reer kalabaro barreemiya weeye n marka dhaqanka miyigu wax igu cusub maaha n xoola waa raaci jiray waana lisi jiray waana waana waana sharaf weeye iyo aan ku- aan ku faana weeye dhaqankeena aan ku fa- aan- aan- aan ku faana weeye marka howlahaas ee dhaqanka iyo ee he- heesaha xoolaha iyo heesaha geediga iyo mar mar baan iska waraysan doona insha allah
dhanka suugaanta iga horrey mudane madaxweyne adigoo mahadsan e, weliba e, gabayada iyo suugaanta wadaniga ah heesaha ama gabayada e, m- kuwa aad xiisaysido aad istiraahdid saameynta ugu badan bay leeyihiin mid ama laba ma ma xusuusataa hadda horumari abaaraan ka hadlaynaa barnaamijkaas mar gaar si gaara iga waraysa insha allah
adigoo aad iyo aad mahadsan ee mudane madaxweyne maxaa kusoo gabagabaynaysaa reer puntland ha noqoto ama soomaali ha noqoto maxaad maanta e, oran lahayd oo u sheegi lahayd oo aad ka dardaarmi lahayd Een, puntland waxaan rabaa inaan midda koowaad ee, aan ugu baaqo wadajir iyo midnimo ayadaa lagu gaarayaa horumar Ee, puntland uma baahnaa buuq uma baahnaa xasarad uma baahna nin dan lehi in uu ee, dad kiciyo Ee, waxay u baahan tahay iyadoo mid ah oo meel wadajeeda inay danteeda raadsato ayay u baahan tahay deganaasho iyo stability iyo nabadgelyo iyo horumar waxay weye wax puntland ka horumari karto iskhilaaf iska hor imaad xasarad la abuuro cid gaara iyo shaksi gaara wax lagu yeeri maye puntland oo dhan bay saameynaysaa marka dadka puntland in ay ka feejignaadaan ee, ka wacyigashan yihiin ee, cid kastoo dhib wada inay iska qabato ee, horumarkeeda iyo nabadgelyadeedna aan ka wada shaqayno dabcan wixii dhalin dowladdu leedahay qaab loo maro iyo nidaam loo maro ayaa jira oo ee, fartimaha loogu gudbin karo Een, eh, dhanka soomaaliya hadda waxaan rajeynayaa een, soomaaliya inay waxaan rajeynayaa wadadii ficneed ay cagta saartay in ay horumarto ayaan rajeynayaa Ee, puntlandna qeyb ka mid ah soomaaliya weeye waan ka shaqeynaynaa in badan ayayna puntland maslaxad ay leedahay oo gaara u dhumisay in soomaalinimo la helo Ee, tiinaan weli aaminsannahay maslaxadda guud ee soomaaliya in laga wada shaqeeyo soomaaliyana ay midowdo soomaaliyana ay danteeda garato soomaaliyana dowladnimadeedii iyo nidaamkeedii iyo kala dambeynteedii soo ceshatay